الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه waxaa laga wariyey صaxaabigaasi أبو موسى الأشعري oo magaciisana la odhan jiray عبد الله بن qays رضي الله عنه yh qaala inuu yihi akhrajat lana waxay noo soo saartay caaishatu caaisha radia allahu canha ee kisaa'an busta iyo wa isaaran hoos gunti khaliidan qallafsan oo adag laba maro oo markaa midna dusha laga huwanaayo midna la xidhanaayo oo qallafsan bay noo soo saartay adag qaalat waxay tidhi dabadeeta qubida rasuulu llah rasuulka ilaahay waxaa lagu qabtay oo nafta ilaahay kaga qaaday sala allahu calayhi wasalama fii haadayni labadan maro dhexdooda isagoo labadan maro ku dhex jira ayaa ilaahay nafta uu ka qaaday muttafaqun calayh sababta ay markaa u sheegaysaa waa in siiradiisii la garto iyo sidii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu ku baxay iyo in kisaaga iyo isaarka isticmaalkiisa iyo xidhashadiisuba ay bannaan tahay iyo dadka inay u sharaxdo suhdigii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam qaala wuxuu uhi wacan sacd bni abi waqaasin radia allahu canhu qaala wuxuu uhi inii anigu laawalulcarabi carab ninkii u horeeyaan aha ayaan ahaa ee ramaa u ganay bisahmin leeb fii sabiili illaahi ilaahay daraaddii u ganay yacnii ilaahay jidkiisa iyo jihaadka ninkii u horreeyey leeb u ganay baan ahaa oo waa sariyadii ugu horreeyey ee la diro ayuu ka tirsanaa arrintaana ma aha inuu ku faanayo eewaa min baabi ataxaduth binicmat illaah nicmada ilaahay jala wacalaa ayuu ka warramayaa qofkuna khayr uu sameeyey ama wax wanaagsan oo ilaahay uu maaragtay ugu nicmeeyey wuu sheegi karaa haddii aanu istus iyo faan iyo wax la mida uga jeedin wa amaa binicmati rabbika faxaddi qaala wuxuu uhi walaqad kunnaa walee waxaanu ahay naqsuu kuwa duula maca rasuuli illaahi rasuulka ilaahay maciisaanu duuli jiray sala allahu calayhi wasalam maa lanaa annagoo aan lahayn طacaamun cunto ilaa waraqu lxublati geeddaa xublada la yidhaahdo dhirta qodaxda leh ka mid ah caleenteeda maahaane iyo wahaada samuru qudhacan caleentiisa mooyaane xataa in kaana axadunaa ilaa midkaayo uu ahaado laa yadacu mid dhigo oo macnihii saaleeyo kamaa tadacu shaatu sida neefka adhiga ahi u saaleeyo maa lahu khildun iyadoo waxa uu dhigay qoyaan aanu lahayn muttafaqun calayh wuxuu markaa tilmaamayaa dhibaatadii soo martay iyo inay ku kalifay jirtay mararka qaar caleenta dhirta ee xooluhu cunaan inay daaqaan alxubla waa geed ka mid ahun dhirtaa ee qodaxda leh ama dhirtaa waxa weeye baadiyaha ka baxda ee xoolu cunaan asamurna waa geedkan qudhaca aynu nidhaahna weeye dhirtaasaanu caleentooda cuni jiray buuyi ilaa midkaa iyo wahaa la yadacu mid dhiga oo macnihi waxa weeye saxaro ahaan u dhiga sida xooluhu ay u saxaroodaan ama u saaleeyaan oo kale saaladee qallafsan oo adag ayuu dhigi jiray oo bilaa qoyaanah maa lahu khildun qoyaan aan lahayn waayo caleentii xooluhu ay daaqi jireen buu daaqay taana waxaa ku kalifayay xarrago may ahayn dantun baa ku kalifaysay markay duulaan ee meelaha la maree la safro ee wax kale la waayo ayay qasab ku noqon jirta inay caleenta iyo dheemaalka iyo cambuusha iyo waxyaabaha noocaas ah inay isticmaalaan qaala wuxuu uhi alxublaةu bdmi اlxaaءi اlmuhmalati waiskaani اlbaai اlmuwaxadati alxubla wa hiya iyada xublada iyo wasamuru samurkuba nawcaani waa laba nooco macruufaani caanahoo min shajari اlbaadiyati dhirta miyiga ka baxda ka mid ah ee xooluhu daaqaan qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama rasuulkeenna sharaftali wuxuu yidhi allaahuma jcal ilaahay ow ka yeel risqa aali muxammadin risiqa reer maxamed quutaa mid kafa'fa ilaahay ow ka yeel oo inta baahidooda uun daboolaya oo aan dheeraadna ka ahayn macni kana yarayna intaa baahida uun ku saameelan ilaahay ow ka yeel weeye allaahuma jcal ilaahay ow ka yeel risqa aali muxamedin risiqa reer muxamed quutaa quut ilaahay ow ka yeel yani mid kafaafahoo ku filan muttafaqun caleyh qaala ahlu luqati culimada luuqada carabiga dabagala ee mufradaadkeeda sharaxaa waxay yidhaahdeen iyo walgariibi ay wa ahlulgariibi ahlulgariibkana waxaa loo jeedaa waa culimada kelimaadka qariibka ah ee ku soo arooray axaadiidta rasuulka iyo qur-aanka qudhiisaba waa culimada sharaxa ee kelmad kelmadu sharaxa weeye waana jiraan a kutub fara badan baa jira oo qariib ulxadiid la idhaahdo waxaa ka mid a kitaabka la idhaha annihaaya fi qariib alxadiid libni lahir kitabadeennana uu inoo yaallaa marka kuwaasuu ujeeda ahlulgariibka qaala ahlu luqati walgariibi waxay idhaahdeen macnaa quutan quutan macnaheedu waxa weeye maa yasudu ramaqa wax markaa nafta celinaayo oo keensanaya in waxa weeyaan qofku uu noolaado un laakiin raaxo zaa'idahio wax la mida ladnaan zaa'ida aan laga helahay risiqaa kafaafka ahi walaalayaal fawaa'id badan buu leeyahay haddii kafaafuu ka yaraadana dee ma dhibla-ah hadduu ka batana mashquul iyo dee laba kuu roon yahay wixii wanaagsanaayu qofka ka leexiye iyo isaguna ma dhibla-ah qaala wuxuu uhi wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala wuxuu saxaabigaa qiimaha badan yidhi wallaahi ladii laa ilaaha ilaa hu wallaahi ilaahay baan ku dhaartay aladii allahaasoo laa ilaaha ilaa hu mid xaq lagu caabudaa mid la caabudaa aanu xaq ahayn isaga mooyaane uu sii taakiidiyey in kuntu intaasi waa mukhafafatun min athaqiila la yidhaha xadiidkana way ku badan tahay iyo luuqada carabigaba in kuntu ay inii anigu kuntu waxaan ahaa la actamidu mid ku naba oo ku dhajiya oo ku cuskada bikabidii beerkayga calalardi dhulka ayaan ku nabi jiray sida beerka uu dhulka ugu cuskan jiray dee waa inuu ku nabu ku dhajiyo min aljuuci gaajo daraaddeed mintuna halkan waa tacliiliyo sabab bay faa'iideynaysa gaajo darteed baan caloosha dhulka ku dhajin jiray waa tahay marka waxaa dhici karta qabowgaa dhulka iyo inuu ka faa'iidaysanayo baa dhici karta ama dee noocun alamka gaajada hayaa wax uga taraysay wa in kuntu waxaan ahaa la ashuddu mid ku adkeeya alxajara dhagax baan ku adkayn jiray calaa baطni calooshaydan dhagax ku adkayn jiray min aljuuci gaajo darteed dee calooshu sideedaba markay marato ee ay waxa weeyaan gaajooto oo isku soo dhacdaa way dabcaysaa soo maha markaa isku soo dhicistaas iyo dabacaas iyo waxaa si uu iga ilaaliyo ii yar tiiriyo ayaan dhagax caloosha ku xidhan jiray ahlulcilmiguna markaa way sharaxaan oo waxyaabo kala duwan bay sheegaan faa'iidada arrinkaasi ay yeelan karayso ama waxaa ku kalifaayay rasuulka calayhi salaatu wasalaam qudhiisana inuu maaragtay mararka qaar sidaa sameeyey way ka soo aroorto axaadiidtaynu ugu tegi doonaa walaqad qacadtu waxaan fadhiistay yowman maalin calaa dariiqihim dadka waddadooda ayaan fadhiistay aladii dariiqaasoo yakhrujuuna minhu ay ka soo baxaan marka ay soo baxayaan waddada ay ka soo baxaan ayaan maalin fadhiistay buu yidhi xaggee markay u baxayaan ama salaada u baxayaan ama dee meelaha kale ee ilaa mataalibihim ayaa qadaran yani waxay rabaan iyo ujeeddooyinkooda markay u baxayaan halka ay sii maraan baan fadhiistay buu yidhi sababtuu halkaa ugu fadhiistayna waa inaanay garab marin oo aanay seegin ee ay halkaa ay dee wada marayaan ku arkaan oo waxa weeye ay ku soo jiidhaan famara bii waxa i soo maray annabiyu nebigaa i soo maray sala allahu alayhi wasalama nebigaa i soo maray intaanu nebigu soo marin sida riwaayadda bukhaarigaba ku xusan waxaa soo maray abubakar dabadeetana wuxuu ihi aayad baan weydiiyey ta aayaddii intuu ii mariyey buu iska kay dhaafay buuri qasdigayguna aayadda muu ahayne inuu i garto oo i dareemo markaa inay dhibaato adag i haysato gaaja halkan i dhigtay ayaan doonayo gurig iyo meelaha ii kaxeeyo haddana waxaa i soo maray bu hi cumar sidii si leeg baan ku sameeyey isna intuu hay-addii mariyu iska kay dhaafay buui labadaasi markay weydaarteen ayaa waxa i soo maray nebiga calayhi الsalaatu wasalaam fatabasama wuu dhoolo caddeeyey xiina ra'aanii markuu i arkay ayuu dhoolo caddeeyey wa carafa waxaan u gartay maa fii wajhi qosalka rasuulkuna dhoolo caddaynama muusood buu u badnaa haaliban qosolkiisu saasuu ah wa carafa wuxuu gartay maa fii wajhi wejigayga waxa ku sugan ee baahi iyo gaajo iyo dhib ah waa garanaysaan qof il daran oo gaajo la il daran iyo dee qof iska dheragsan isku weji ma ah iyo wamaa fii nafsi naftayda waxa ku sugan buu gartay naftayda waxa ku sugan oo ah inaan doonayo on halkan isu soo taagay cid markaa dee ay kaxayso oo aadyaa laba kuu roonyo isoo cuntaysiisa uma qaala dabadeeta wuxuu rasuulku uhi abaahirin eeya abaahirin abaahir ow oo dee kunyada rasuulka abu hurayra la odhan jiray soo maaha hurayrana sideedaba waa taskhiir waa taskhiiru hira hira oo bisada ah oo la la dhadigeeyo ama dhadig ah kolka la taskhiiriyey hurayre noqonaysa hirina wuxuu noqonayaa waa mudakar waana mukabar oo taskhiir kuma jiro markaa curigiyo buu noqonaya rasuulku calayhi salaatu wasalaam saasuu ku yidhi isagoo maaragtay soo dhawaynayo oo haddii alaba kuu roon yahay waxuu jecel yahay kula hadlaayo abaahirin qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay oo hoy ku idhi oo ku ajiiba qaala wuxuu idhi ilxaq ina mari bay ka dhigan tahay ilxaq ee itabic isoo raaco isoo dabagal macnii ina mari ina mari buu idhi wamabaa dabadeeta rasuulku wuu socdo fatabactuhu ana waan raacay fadakhala wuxuu gelay gurigiisiiyo fasta'dana ogolaansho ayuu idil ii dalbay lafdi kalena waxaa u sheegayaa fasta'dantu ogolaanshaan dalbayba faadina lii wuu ii ogolaaday rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam inaan soo galo fadakhaltu dabadeeta waan soo galay waayahay fawajada labanan fii qadaxin markaad had iyo jeer tusaale ahaan qof haddaad u baahato inaad guriga geyso dee ilaan gurigii inta badan dumar iyo waxbaa jooga soo ma aha marka haddii maxramkooda aanu ka mid ahayn dee waxaa loo baahan yahay qasbiyan inaad markaa sanqadho oo aada ogeysiiso inay meesha dee cidi soo socoto ilaan saad u socoto un u gelin maysidi waa garata ka diyaar garoobaad lada dabeetana waa wada gelaysa istidaan kale laakiin uma baahno dee ninkii guriga lahaabaaba wata fawajada wuxuu rasuulku helay labanan caana fii qadaxin hadhuub ku jira hadhuub ku jira ama dhiilba ku jiraba fa qaala wuxuu rasuulku yidhi wax waxbana guriga marka hore kuma ogeyn alla wuxuu ku ogaa may jirin abu hurayrena wuxuu u kaxeeyun bal ina inaad hadda gurigii wax ka hesho oo dee intaad ka soo maqnayd dee ay wax yimaadeen oo wax soo gaadhay waqaala wuxuu rasuulku uhi min ayna haada labanu caanahani xaggey ka yimaadeen caanahani halkeebay ka yimaadeen qaaluu waxay idhaahdeen dadkii guriga joogay ahdaahu laka waxaa kuu soo hadiyeeyey fulaanun hebel aw fulaanatun ama heblaayo markaana waxaa laga qaadanayaa ninku haddii raashin ama caano ama cunto aanu gurigiisa ku ogeyn uu ku arko inuu dumarka iyo ehelka weydiiyo si uu ogaaday bal hadda dariiqa ay ku soo gashay iyo halka ay ka timi qaala wuxuu rasuulku uhi abaahirin aya abaahirin qultu labayka yaa rasuula اllahi qaala wuxuu uhi ilxaq ilaa ahli sufati ilxaq ilaa baa lagu gudbiyey waxaa halkaa laga qaadanayaa macnihii inaliq ilan inaliq baa ilaa ku gudbi jirta inay dhansan tahay riwaayadda rawxna waabay caddaysayoo inaliq bay iyadu odhanaysaa markaa ilxaq ee inaliq u tag ilaa ahli sufati dadkii ahlu sufaha ahaa u tag oo fadcuhum lii iigu yeadh markuu intii yaraydee caanaha ahayd arkay hadhuubka ku jirtay ayuu yihi orodoo ahlu sufihii ku noqo baahnaayoo u yeadh suufadanna sideedaba waxay ahayd masaajidka dhinaciisaa dambe meel ka dhisnayd oo masaakiinta iyo dadka aan hoy lahayn ee waxba haynin ay geli jireen bay ahayd waay qaala wuxuu yihi abu hurayra wa ahlu sufati ahlu sufuhuna adyaafulislaami martidii islaamkay ahaayeen laa ya'wuuna kumanay hoyan jirin calaa ahlin ehel iyo walaa maalin xoola iyo walaa calaa axadin qof toona kumay hoyan jirin oo cid alla cid ay galagalaystaan ay u hoydaan ama ay wax ka cunaan magaalada umay joogin maalmay haysan ehel waxa weeyaan kumay lahayn sidaa markaa dadka muslimiintaa waxa ka soo gaadha ayuunbay uun dee ku noolaan jireen oy marti u ahaayeen idaa atathu markay rasuulka u timaado sadaqatun sadaqa markay u timaado bacatha bihaa sadaqadaa wuxuu u diri jiray ilayhim iyaga xaggooda u diri jiray iyaga xaggooda ayuu u diri jiray walam yatanaawal minhaa shay-an waxbana kamuu cuni jirin waayo rasuulka sadaqadu xaaraan bay ka ahayd calayhi asalaatu wassalaam wa idaa atathu marka ay rasuulka u timaado hadiyatun had hadiyadina arsala ilayhim waxbuu uga diri jiray saasaa markaa shaarixu u sharaxaya arsala ilayhim ay bibacdihaa barhkeed buu u diri jiro wax ka miduu u diri jiray wa asaaba minhaa isna waxbuu ka isticmaali jiray oo waxbuu dee ka cuni jiray wa ashrakahum fiihaa waanuu isla wadaajin jirayoo yacni waxa weeye wuu ka qeyb gelin jiray dadka ahlu sufaha ayuu macnihii ka qeyb gelin jiray oo uu wax ka siin jiray wixii hadiyadee u yimaada marka ahlu sufi u yeedh buu yidhi fasaa-anii daalika arrinkaasaa iga nixiyey buu yihi abi hurayra arrinkaasi waan ka xumaado macni waan ka naxay faqultu waxaan is idhi oo naftayda iska yidhi wamaa haada laban oo caanahan halku kaga dhacayaa fii ahli sufati ahli sufaha hadhuub kan yari ahlu sufaha ciidda ka badan halkee buu kaga dhacaya manuu kolkaa dee dareensanayn barakada ilaahay jala wacalaa caanaha yar uu gelin doono ilan ilaahay wuxuu doonuu barakeeyaa u badiyaa taana markaa muu dareensanayn wamaa haada labanu fii ahli sufa halkeebaa caanahan yar ee ahlu sufa ay kaga dhacaya sidaa lafdi kaleba sheegaya wa min ayna yaqacu hada labanu fii ahli sufa kuntu axaqa an usiiba min hada labani anigaa u mudnaansho badnaa kuntu axaqa anigaa u haboonaansho badnaay oo ku habboonaa an usiiba inaan ka caboon ka asiibo min hada labani caanahan sharbatan cabis ataqawaa biha aan ku awoodaysto oo darxumadan iyo gaajadani haysta aan kaga soo kabto ataqawaa biha aan tamar ku yeesho iyo markaa dee xoog oo aan liica gaajada kaga soo kaco saasaan is yidhi buuhi aduun bay kugu wanaagsanaayeen oo intani wax kuu tari lahayde maxay ahlu suf oo dhan ka gaadhi doonta faidaa jaa-uu markay yimaadaanna weli hadalkii uu islahaa ee naftiisa uu ku lahaa buu sii wada abi hurayra waxaan is idhi buu idhi oo naftayda ugu sheekeeyey faidaa jaa-uu markay yimaadaan ahlu sufuhuna amaranii wuu i amri rasuulku oo fa kuntu waxaa noqon anaa ucطiihim mid sii siiya anigaa sii siin doona oo taana wuxuu ka sii gartay caadada rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam buu yaqaano dee rasuulka uu shaqayn jiray oo uu waxa weeye laazimi jiray oo cilmiguu ka qaadan jiray sooma aragti markaa inuu had iyo jeer isaga odhanayo u dhiidhiib oo ku bilowow dhidhibo isagu ugu dambayn doono taana wuu iska sii gartay oo waxgaa wuu sii garanay weli hadalkii uu islahaa waa socdaa wamaa casaa an yabluganii oo maxay mudan tahay inuu iga soo gaadho min haada labani caanahan buu ihi caanahan oo hadhuubka keliya ku jira oo halusuf oo dhan lagu soo maaragtay lagu loo qaybiyey maxaa iga soo gaadhi doona weliba xagga dambe aan maray wuxuu uhi walam yakun se ma ahaanin min aacati min طaacati اllaahi wa طaacati rasuuli اllaahi salى اllahu عalayhi wasalama buddun طaacada ilaahiyo rasuulkiisa wax ka maarani ma ahaanin buddunay maxiidun yacnii meel looga leexdaa may ahaanin oo ma jiraysa weeyi mar hadday ilaahiyo rasuulkiisu sidaa faraan waa la yeelayaan weeyi wuxuu uhi faataytuhum waanu imi ahlu sufihi oo fadacawtuhum waanu yeedhay wa aqbaluu way yimaadeenoo wasta'danuu ogolaanshay dalbeen faadina lahum rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam ou ogolaaday wa akhaduu majaalisahum waxaanay markaa qaateen makaan fadhiyadoodii bay ka qaat ka qabsadeen oo ka fadhiisteen min albeyti guriga meelihii loogu talagalay inay fadhiistaan bay guriga ka fadhiisteen macnu weeye qaala wuxuu rasuulku uhi yaa baahirin abu hurayra ow qultu waxaan ihi labayka yaa rasuula allah rasuulka ilaahay hoy ku idhi oo ku ajiibay qaala wuxuu uhi khud qaad caanahan oo fa acطihim sii qaala wuxuu uhi faakhadtu waxaan qaaday alqadaxa hadhuubkii oo fajacaltu waxaan gudagalay ay sharactu waa min afcaali shuruuc ucطiihi inaan siiyo arajula ninka wayashrabu wuu cabbaayo xataa yarwaa ilaa uu ka dhergu ka cokonaado uma dabadeetana yaruddu calaya alqadaxa weelka ama dhiilka ayuu ii soo celinaayey markuu ka dhergu iskii uga dhergo ayuu dabeetana ii dhiibaayey faucطiihi waxaan haddana siinaya alrajula ninka kale ku sii xigoo fayashrabu xataa yarwa uma yaruddu calaya alqadaxa dhiilkii buu ii soo celinayay faucطiiha arajula fayashrabu xataa yarwa haddana ka ku xigaan u dhiibayay oo uu cabbaayay ilaa uu ka dhergo uma yaruddu calaya alqadaxa sidaasaan ku waday oo qof walba anaa u dhiibayey oo kii u horreeyey markaan u dhiibu ka dhergay buu igu soo celiyey kii ku xigaan u dhiibayey haddana markuu ka dhergu igu soo celiyey kii ku xigaan anaa u dhiibaayo mid walba weeyo macnuhu waxaana ahlulcilmigu yidhaahdeen waa sida fiican markaa tusaale ahaan dad marti ah oo fara badan sharaab ama cunto siinayso inaad tidhaa idinku isu dhidhiiba qof walaba markaad adigu ka hagto kaa usii dhiib waa laga fiican yahi waxaa ka fiican marka uu qofku iskii dee waxa weeyaan uga joogsado kii qaybinayay inuu ku qabto oo haddana isaga udhiibo haddana saasaa sharafta iyo rifcada u wanaagsan waayahay laakiin haddii la idinku isu dhidhiiba nooc yaro maaragtay liigisaa ku sugan iyo mahaanaah wuxuu uhi saasaan ku wada xataa intahaytu ila nabiyi ilaa nabiga aan soo gaadhay sala allahu calayhi wasalam walxaal baan soo gaadhay qad rawiya alqowmu raggii ay dhergeen oo ay cokonaadeen kulluhum dhammaantood oo caani ay ka wada dhergeen fa akhada wuxuu qaaday alqadaxa hadhuubkii oo fa wadacahu wuxuu dhigay calaa yadihi gacantiisii fa nadara ilaya dabadeetana wuu isoo eegay markaan rasuulkii u dhiibay ugu dambayntii ayuu intuu sidaa gacanta ugu qabtay buu isoo eegay fa tabasama wuu dhoolla caddeeyey rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waxaa sharaxa bukhaariga uu ku yidhaahdaa waxaa laga yaabaa inuu rasuulku firaaseeye calayhi الsalaatu wasalaam uu fahmay wixii abu hurayra uu ku sheekaysanayay uu markaa qalbiga iska lahaa soo aragti ee uu lahaa wallahi inaani caanahan maxay ka gaadhi doonaa adna waad il darayde ya faqaala wuxuu rasuulku uhi abaahirin ya abaahirin qultu labayka ya rasuula allah qaala baqiitu ana wa anta aniga yaadaa hadhaysow maaha qultu waxaan ihi sadaqta ya rasuula allah run baad sheegtay rasuulka ilaahay qaala wuxuu uhi uqcdu fadhiiso oo fashrab cab biyaha iyo wixii la cabaayo caanaha iyo in lala fadhiisto ayaa halkaana laga qaadanaya waayahay kitaabkaanay axaadiidta masaladaa sheegaysaa inoogu iman doonto fadhiiso oo cab faqacadtu waan fadhiistay oo fa sharibtu waan cabay fa qaala wuxuu rasuulku uhi calayhi الsalaatu wasalaam ishrab haddana cab fa sharibtu waan cabay waan ku celiyey famaa zaala kama zuulin yaquulu inuu yidhaahdo ishrab caba xataa qultu ilaa aan idhi laa may laadaa wixii lagu diidaayo wuu qadaran yahay laa ay laa ashrabu cabi maayo waladii allaha ayaan ku dhaartay bacadaka bilxaqi xaq xaalaad ku dheehantay ku soo saarae laa ajidu u heli maayo lahu caanahan maslakan meelaan mariyo u heli maayo ya calooshii isku dhacsanayd ee gaajaysnayd markii hore wabay soo buurato waan ku celceliyey oo wallaahi meelaan mariyo inaana helhay laa ajidu lahu maslaka qaala wuxuu dabadeeta rasuulku yihi fa arinii halkaa waxaa horta laga qaadanayaa qofka martida ah had iyo jeer cuntada marka ugu horeysa isagu iska dhigay inaan lagu dayn ee in lagu celceliyo oo la idhaha ma aragta haddana ku noqo haddana mar kale isku day isku tahbiib mar kale ku celi soo ma aragta ilaa isagu iska soo taagayo odhanaya wallahi inaanan ma aragta halkaa u dhaafi karahay waayo waxaa dhici karta marka ugu horeysa inuu xishood cuno oo is idhaahdo maaragtay nooc dee isagoo u baahan waxoogay xishood dartii halkii uu doonaayo aanu ka gaadhin baa dhici karta marka karaamada iyo sharaftaa keensanaysa in la idhaha ku celi ku noqo ilaa uu ka haagayo qaala wuxuu rasuulku uhi fa arinii itus itus bal hadda riwaayadda roox waxaa ku soo aroortay naawilni lqadaxa ii dhiib haddaba hadhuubka macnahaasun baana faarinii qudheedu ay noqonaysa fa arinii itus macnihii ii dhiib dhiilka fa acطaytuhu waan siiyey alqadaxa dhiilkii baan u dhiibay baxamid allaha tacaala ilaahay buu mahadiyey ilaahay ayuu mahadiyey oo ilaahay wuxuu ku mahadiyey barakada ilaahay jala wacalaa uu caanihii yaraa geliyey oo raggaa faraha badan ee ahlu sufaha oo dhan uu dhergiyey iyo nicmadaa weyne ilaahay uu siiyey buu ku mahadiyey sidaa awgeed baa fatxulbaariga wuxuu odhanayaa ay xamid allaha calaa maa mana bihi min albarakati alatii waqacat fi labani اlmadkuuri maca qilatihi xataa rawiya alqowmu kulluhum ilaahay wuxuu ku mahadiyey nicmada uu siiyey oo ah inuu barakeeyey caanaha yaree la sheegay iyagoo yaraaba haddana ilaahay barakeeyey ilaa raggaa badnaa ay wada dibiriyeen xamid allahu tacaala ilaahay buu mahadi wasamaa waanu magacaabay macnii intii aanu cabbin buu bismi illaahi yidhi wa shariba alfadlata hambadiina wuu cabbay yacnii wixii hadhay buu cabbay rawaahu lbukhaariy lafdi kale wuxuu sheegayaa wa shariba min alfadlati oo min baabuu sheegayaa hambadii buu wax ka cabbay wuxuu markaa xaafidku yidhaahdaa lafdigaa haddii lagu socdana waxaba laga qaadanayaa in xataa rasuulkii calayhi salaatu wasalaam aanu marin ee wax sii hadheen oo weliba baaqi sii hadhay oo dee ehelkii iyo reerkii iyo ciddii kale u baahnayd la sii gaadhsiiyey xadiidkani waa xadiis cadiimo weeye baahida rasuulka calayhi salaatu wasalaam iyo saxaabadiisa sharafta liba ay soo mareen buu ina tusayaa waxaa kaluu ina tusayaa qofku xataa hadduu baahdo inaanu maaragtay qaylin oo waanil daranayayda aanu kurine uu su-aashii maaragtay yar farsameeyo oo uu talmiixiyo oo uu si loo fahmi karo u dhigo iska adkaysto waidaa tusibka khasaasatun fatajamali haddaad xataa baahan tahay maaragtay sabirka lagama tago iyo adkaysiga waad aragtaa abu hurayre markay abubakar iyo cumar iyo soo marayeen xataa markii rasuulku soo maray calayhi salaatu wasalaam wallaahi gaajaa halkanay dhigtay oo waa nil daranay kuma odhan soo ma ee farsamo kale unbuu sameeyo ay ku fahmi karaan waayahay hambada in la cabbaana waa iska jaa-is oo nebi maxamed oo kaa sharaf badnaabaa cabbay wasamaa wa shariba alfadlata hataa hambada raashinka in la cunaa waxba dhib ma laha qaar ma garata waayahay qaala wuxuu uhi wa can moxamed ibni siriina waxaa laga wariyey abubakrin baa kunyadiisa la odhan jiray waa hiqatun habtun caabidun kabiiru kabiiru lqadari caan buu ahaa dee waa taabicigii weynaa caanka ahaayo wuxuu ahaa hiqatun habtun buu ahaa caabid buu ahaa weliba kabiiru اlqadr yani waa raggii waxa weeye cilmiga xadiidku saxaabada ka xambaaray mid ka mida weeye ila axaadiistan aynu imika akhriyayno rag baa saxaabadii rasuulka ka maqlay oo ka soo guuriyey qaala wuxuu ihi وعan mحamed بn siriina عan abi hurayrata wuxuu ka wariyey radي الlahu عanهu ee qaala inuu yihi laqad ra'aytunii abi hurayra odhanayo laqad ra'aytunii waxaan is arkay marka xadiidka qayb baa in baa ka horeysay intanoo sheekhu uu ka tegay oo intii maqsuudkun buu ku gaabsaday sababtuu hadalkan u yihi abu hurayra waxay ahayd laba maro oo fiican ayuu sitayoo dabadeetana mid buu iskaga siimiyey kolkaasuu yihi allah maryaadhe bakin bakin bakin maantu abu hurayra waxa weeye maray maradaa fiican iskaga siiminaya wallaahi xaalkaasaana soo maro kolkaasuu sheegay dabeetana xaaladdii soo martay wuxuu ihi laqad ra'aytunii ay walaqad ra'aytunii waxaan is arkay wa inii aniga oo la akhiru dhacaya fii ma bayna minbari rasuuli اllaahi salى اllahu alayhi wasalama ilaa xujrati caaishata radia allahu canha inta u dhaxaysa mimbarkii rasuulka iyo qolkii caaisho oo aan kalaba fogeyn inta u dhaxaysa anigoo ku dhacaya ayaan isgaranayaa buuhi on isarki jiray maqshiyan calaya maqshiyan calaya xaalaan miir doorsoomay fayaji-u waxaa iman jiray aljaa-i ka yimaada oo ay soo mari jiray fayadacu wuxuu dhigi jiray rijlahu cagtiisa ayuu calaa cunuqi qoortayda saari jiray wa yaraa wuxuu u arkay jiray anii majnuunun inaan waalanahay waa qofka had iyo jeer suuxdinta iyo wixii la mida leh ee meelaha ku dhaca ayay caado u lahaayeen inay ka saaraan ee cagta qoorta waxaa laga yaabaa ujeeddadooduna inay ahayd si aanu madaxa dhulka ula dhicin oo had iyo jeer waa kan qofku markuu suuxa u dhaco maarka uu raftaa soo maha iska qaar madaxay dhulka la dhacaan marka inay qudha kasii jarayaan ama maaragta ay sii dhibayaan ma aha eh sida daahirka ahe waa nooc inay isaga u daneeyaan oo dhulka inay ugu cadaadiyaan markaa qoorta si aanu madaxa ula dhicin dhulka oo kale wallahu aclam laakiin caada ay carabtu lahayd un bay ahayd fayaji-u ljaa-i baa iman jirayoo fayadacu rijlahu calaa cunuqi qoortuu iga saari jiray wa yaraa anii majnuunun inaan waalanahay buu moodi jiray wamaa bi min junuunin iyadoo waaliyana aanay igu sugnayn ma abiya ila aljuucu gaaja mooye wax kale imay hayn waaliimay hayna gaajun bay haysa rawaahu lbukhaariyu markaa gaajada ay haysay daraaddeed uun baan la dhacayay dee gaajaduna walaalayaal waa khatar oo qofku daraaddeed wuu la suuxi karaa moogta ya oo intuu qofku waxa weeye indhamadoobaado ayuu dam halkaa ku miir doorsoomaya xaalkaasay soo mareen markaa naftiisa iyo dadkaba wuxuu xasuusinayaa ladnaantii markii dambe timi in adaygiyo shidda ka horreysay qaala wuxuu uhi wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi tuufiya waa la oofsaday oo uu geeriyooday rasuulu llahi rasuulka ilaahay sala allahu alayhi wasalama wa dircuhu iyadoo diriciisii dagaalka uu xidhan jiray marhunatun ay tahay midoo rahman cinda yahuudiyin nin yahuudiya agtii ay ku rahman tahay fii halaahiina saacan min shaciirin soddon galaan ama soddon saac oo heedan ah ay u rahman tahay muttafaqu calayh oo macnuhu waxa weeye rasuulku calayhi salaatu wasalaam nin yahuudiya ayuu ka amaahday soddonkaa saac saaciba waa afar sacab labadaa sacab oo laysu geeyey afartood weeye waa afar mud saaciba markaa qadarkaa raashinkaa buu ka amaahday ninkaa yahuudiga ah dabadeetana wuxuu rahan ahaan ugu dhiibay diraciisii dagaalka uu u xidhan jiray diracaasina sida riwaayaadka qaar ku sugan xadiid buu ka samaysnaa waayahay isagoo markaa diraci sidii u rahman ayuu rasuulku geeriyooday calayhi salaatu wasalaam rahankana dee maqsuudka looga jeedaa waa in qofkii wax laga amaahday xoolaha ka maqan uu haysto sheegan markaa agtiisa lagu rahmay haddii lacagtii uu keeno qofkii daynta lagu lahaana dee rahankiisiina uu ceshanaya uu qaadanaya hadii tusaale ahaan lama waayo ama uu iska bixin kari waayana waxaanuu rahmay baa laga jarayaa weeyi sooma aragtid wixii baaqi u noqdana kii lahaa baa loo celinaya rahankuna wuu bannaan yahay fi safari wa fi lxadar marka safarka lagu jira iyo marka la negi yahay labadaba waa jaa-is aayadda qur-aanka ah ee rabbi yidhi waay suurat lbaqara bogii u dambeeyey soo qaba bilowgiisa a waka wain kuntum calىa safari walam tajiduu katiba farihaanu maqbuda waa qaydun kharaja makraj algaalib bay ahlulcilmigu dhahay yani waa sida badan baa had iyo jeer waktiga safarka lagu jira dadku aana isgaranayn baa loo baahdaa rahanka laakiin fi lxadar qudhiisana sidan rasuulkuba sameeyey calayhi الsalaatu wasalaam waa lala iman karaa waxaa kaloo xadiidkan laga qaadanayaa ahlulkitaabka iyo gaalada in lala mucaamaloon karo mucaamalo dunyawi ah mucaamalo adduunyada ku saabsan gaalada waa lala mucaamaloon karaa waxbaa laga iibin karaa waxbaa laga iibsan karaa tan noocaasina keensan mayso inay dee dadkii dambaabeen ama maaragtay lagu dee dambaabay qaala wacan anasin radia allahu canhu qaala wuxuu yihi rahana nabiyu nabigu wuxuu rahmay salى اllahu alayhi wasalama diracahu diraciisa bishaciirin ay muqaabalata hamani shaciirin heed lacagteed qaabilkii ayuu rahnay diraciisii wamashaytu waxaan ula socday ila nabiyi nabiga xaggiisa salى اllahu alayhi wasalama bikhubzin bikhubzi shaciirin kimis heedeed iyo wa ihaalatin sanikhatin iyo wa ihaalatin xaydh sanikhatin suyuucday ayaan u geeyey walaqad samictuhu waxaanan maqlay rasuulka yaquulu xaaluu leeyahay sala allahu alayhi wasalama maa asbaxa uma waabariisan liaali muxamadin reer muxamed qoysaskaa reer muxamed ilaa saacun hal saac mooyaane walaa amsaa umana galabaysan ilaa saacun idinka wuxuu idiin qorayaa badidiina maa asbaxa liaali muxamadin saacun walaa amsaa soo ma laakiin hada laysa bisaxiix ilaa baa meesha ku taalla sida asalka makhduudka iyo saxiixa bukhaarigaba ku sugan maa asbaxa uma waabariisan liaali muxamadin ahlulcilmiga qaar waxay idhaahdeen laamkaasi waa bimacnaa cinda liaali muxamadin ay cinda aali muxamadin aalka nebi moxamed iyo qoysaskiisa agtooda kuma waabariisan oo kuma beryin ilaa saacun hal saacun mooyaane walaa amsaa kunama gala kumana galabaysan sidaana rasuulku wuxuu yihi calayhi الsalaatu wasalaam isagoo kabaaya khaadirka iyo qalbiga dadka fuqarada ah ee baahan oo u sheegaya hadday baahan yihiin ama ay faramaran yihiin qoysaskaa badan ee nebi moxamed ba inaanay markaa waxba hayn oo baahidu dhankan ba ay ka jirto oo la yska wada adkaysanayo adduunyaduna aanay macnabo lahayn taasuu sheegaya wy wa inahum iyaguna hadalkan anas baa lehe garo wa inahum iyaguna aalka iyo qoysaska nebi moxamed la tiscatu abyaatin sagaal guri bay ahaayeen mid waliba u baahan raashinkii la dhigi lahaa iyo wixii heh lagu karin lahaa sagaalkaa marka la isu geeyo iyo weliba saraaridii yaa marka la isu geeyo ayaa hal saac mooye wax kaleba aanu oolin ka war laga yaabo saacu inuu markaa qoysun mar u karsami karo ama aanu wada gaadhin waayahay rawaahu lbukhaariyu bukhaari baa saxiixa ku wariyey qaala wuxuu ihi alihaalatu bikasri lhamsati ashaxmu daa'ib xaydha dhalaashan weeyi ayaa la idhaha alihaala wasanikhatuna binuuni walkhaai lmucjamati asanikha wahiya almutagayiratu waa ta isbedda shay ee suyuucday weeye taa macnaheedu markaa waxa weeye rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam mutawaadic buu ahaayo cuntada wixii uu helo iska isticmaali jirayo waxba inuu cunto aada u odgoon oo aada u macaan oo aada looga shaqeeyo inuu helo mar kaste kuma dadaali jirin oo wuxuu helo unbuu iska cuni jiray soo ma aragtid mutawaadicna rasuulkeenu uu ahaa calayhi الsalaatu wasalaam yani gaayata tawaaduc xadiidkan anasna kaa hore macnaha uu sheegay buu sheegayaayo inuu rasuulku diraciisii raashin uu amaahdo weliba nin yahuudiya uu ka amaahday uu u rahmay isagoo sidii u rahman baa rasuulku dhintay calayhi الsalaatu wasalaam dabadeetana abubakar baa markii uu qabsaday madaxnimada ee rasuulka dabadii madaxda noqday yani dee diracii rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam lacagtii bixiyey oo diracii rasuulka ka soo qaaday ninkii hayay waayahay ahlulcilmigu haddaba waxay isweydiiyeen sida alxaafid ibnu xajar fatxulbaariga ahlulcilmiga uu ka soo raraayo saxaabadu waxay lahaayeen rag markaa kolkaa adduun haysta oo waxoogay dhaqaalo haysta oo xoololay lahaayeen maxaa markaa rasuulka ku kalifay calayhi الsalaatu wasalaam inuu ninkan yahuudigaa wax ka amaahda maxaa ku kalifay ya saxaabaduba way lahaayeen qaar markaa maaliyad iyo adduun haysta oo aqniya way lahaayeen muxuu markaa rasuulku uga nee uga leexday iyaga waxay ahlulcilmigu yidhaahdeen xikmadda uga leexday waxay noqon kartaa caddayn uu caddaynayo in arrinkaasi bannaan yihi oo iyadoon muslim aad wax ka amaahan karta inay kuu bannaan tahay inaad gaal wax ka amaahan karto ama aada wax ka iibin karto ama wax ka iibsan karto ta noocaasoo caddaynaya waa la yidhi waxaa kaloo dhici karta oo ixtimaal ahaan u suuragal ah inaanay markaa haysanba xataa saxaabadii xoolaha lahaa cunto iyaga dheer oo baahidooda zaa'idkaa inaanay haysan waktiga ah ayaa iska dhici karta ama waabay haysteene laakiin wuxuu ka baqay haddii uu yidhaahday amaahiya in markaa ay yidhaahdaan lacag ba adiga kaa qaadan mayne dee iska hooba dabeete wuxuu diiday inuu tadyiiq ama cidhiidhi ku sameeyo ayuu iska diiday rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam waa suuragal waayo waa iska maaragtay suuragal markaa cid haysay intaa iyo in ka badanba inay saxaabada ku jirtay shakina kuma jira hadday ogaan lahaayeen raggii markaa saxaabadaha gacanta wax ku haya waktigaa inay rasuulka uga keeni lahaayeen calayhi الsalaatu wasalaam waxay noqonaysaa kuwii hayeyna kolkaa may ogaan xaaladda noocaas kuwii ogaadayna markaa waxay rasuulka calayhi الsalaatu wasalaam u keenaan ama u hadiyeeyaan may haynin ma garata sidaa awgeed sidaasuu markaa qoladaa uxuga amaahday qaala wuxuu yihi وعan abi hurayrata radيa allahu canhu qaala wuxuu saxaabigaas yidhi laqad ra'aytu waxaan arkay sabciina toddobaatan min ahli sufati ahlu sufaha ka mid a ahlu sufuhu waxay ahlulcilmigu yidhahdeen tiro xadidan may lahayn wallahu aclam mar way badan jireen mar way yaraan jireen qaar dee hore u sii joogaa ka tegi jiray oo reera iyo markaa dee kaaftoomi jiray tusaale ahaan ama meeshaba ka tegi jiray ama dhimanba jiray qaar kalea iman jiray adigu markaa tiro go-an may lahayn markaa ilaa toddobaatan ilaa lixdan ahlucilmiga qaar waxay sheegaan ilaa afar boqol inay gaari jireen mararka qaar wallahu aclam wuxuu yihi waxaan arkay toddobaatan ahlu sufaha ka mid ah isaga qudhiisu ahlu sufuhu ka mid ah abi hurayra maa minhum kamuu mid ahayn rajulu nin ninkaasoo calayhi ridaa-un mara xagga sare laga gashado xidhan ama leh oo ridaaga hadda waxaa loo jeeda marada xagga sare laga xidho imaa isaarun ama macawis buu haysan jiray midkood wa imaa kisaawun ama wax la huwado oo busto oo kale ama go oo kale ah oo la huwado uun qad rabatuu waxaanay ku xidheen fii acnaaqihim qoorahooda ayay ku xidheen maradaa keliyahe ay haystaan ayay maaragtay sida garayska oo kale halkaa tunanka ugu xidheen markaase hoos u laalaadiyey minhaa waxaa ka mid ahaa maradaa ay sidaa u xidheen garayska maa yabluqu mid gaadhayo nisfo saaqayni labada ku barhtankooda wa minhaa waxaa kaloo ka mid ahaa maa yabluqu mid gaadhayo alkacbayni labada qonof wa yajmacuhu wuxuu isugu keeni jiray midkood biyadihi gacantiisa karaahiyata an turaa cawratuhu necbaysi uu necbaysanayo darteed oo uu maaragtay dhibsanayo in cawradiisa la arko rawaahu lbukhaariy imaam lbukhaari baa saxiixa ku wariya waqad taqadama waanu inoo soo hormaray xadiidka qaala wacan caaishata radia allahu canha qaalat markaa kolkan ay iyagu xaaladan ku sugnaayeen rasuulka qudhiisu calayhi salaatu wasalaam waxba muu hayn oo wuxuu ku aratira ama xaaladan adag uu kaga saaro muu haynin soo maqlimaysaan waayo hadduu hayn lahaa ma ka hakran lahaa waa maya waa tan aynu soo maraynay hadiyadda yaree loo keeno inuu waxna ka isticmaali jiray waxna heh u diri jiray sadaqada loo keenana iyaga uu isu dhaafin jiray marka hadduu markaa awood lahaan lahaa dhaqaale oo uu ku aratiraayo oo uu cunto ku siin karaayo kama hagradeen rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam markaa guud ahaan faaqa iyo dhibaata inay jirtay baa halkaa laga qaadanaya iyo xaalad adagi qaala wacan caaishata radia allahu canha qaalat waxay tidhi kaana firaashu rasuuli illaah gogasha rasuulku waxay ahayd sala allahu calayhi wasalama min adamin saan mid ka samaysan saan adam imaka waa jamce garo waa jamcu adiim mufradkiibaa adiim noqonaya kolkaa arka adiimkuna waxaa la idhaha aljild اlmadbuuq waa haragga ama saanta la magdiyey weeye min adamin waxaa gogasha rasuulka iyo firaashkiisu ka samaysnaa min adamin saan xashwuhu ay maxshuwuhu waa masdero bimacnaa dee mafcuulun ahoo xashwuhu ay maxshuwuhu cufkiisuna waxa lagu cufay lagu cabeeyeyna leifun leif buu ahaa sama aragtid ya saan dhexdeeda lagu cabeeyey barkinta maxaa lagu cabeeya furaashyadeenna maxaa lagu cabeeya soo wax laguma cabeeyo maraynta la xidhaa dhexdana wax loo gelinaya soo ma waxa saantaa dhexda loo geliyoo lagu cabeeyey liif liifkuna waxa weeyaan sida kutubtuba ay sheegayaan waa diirka timirta weeye jilicsan ma garata geetimireedka waa diirkeeda sare weeye markaa kaasina aada iyo aada buu adag yahay rawaahu lbukhaari markaa gogoshaasi dee waad iska garanaysaa oo wax naxariisa hee may lahayn dee gogol adag bay ahayd oo marka horeba saan ka samaysan oo haddana lagu cabeeyey arrintaa aynu sheegayna liifkaa markaa waa gogol adag soo ma aragti waayahay gogol adag ayay sidaa ku ahay gogashuna mar kastoo ay adag tahay waxaynu baraarujinaynaa mar kastoy gogashu gogol adag tahay qofku hurdada ayuu hore uga dhargayaa jiifkana aada usii jeclaysan maayo inuu salaatuleysh iyo cilmiga u kacana way keenaysa soo maqlin mar kastoo laakiin gogashu ay jilicsan tahay oo sariiraha iyo furaashyada iyo waxyaabaha imaka lagu raaxaysta ay tahay maxaa dhacaya inuu qofku isku sii dhajiyo hurdadii uu sii macaansado oo uu ka guy waayo oo salaatuleyl iska daayo dadka qaar salaada isbax bay ukici kari waayaan markaa suuragal inta ah qofku inta suuragalka u ah inuu gogashaa iskaga seexdaa adag baa fiican marka uu hame sare leeyahay wacan ibni cumara radia allahu canhuma qaala wuxuu uhi kunaa waxaanu ahayn juluusan kuwa fadhiyaanu ahayn maca rasuulillaahi rasuulka ilaahay maciisa sala allahu calayhi wasalam id waktigaaba jaa-a waxa yimi rajulu nin baa yimi ninkaasoo min alansaari ansaarta ka mid ah ansaartana labadii qabiile carabta kamaha ka mid ahaa ee aws iyo khasraj la odhan jiray baa ansaar la ysku odhan jiray ilaahay baana magacaa u bixiyey waa kuwii nebi maxamed iyo diinta u hiiliyey wasallama calayhi uuna salaamay markuu nagu soo baxay waxaa halkaa laga qaadanayaa dad markaad u timaaddo intaanaad hadal ku bilaabin waa inaad horta salaanto salaanta waa inaad ku bilowdo deetana wixii hadal kale aad doonaysa sii raaci xadiidna waxaaba ku soo arooray qofka ha hadalka idinku bilaaba isagoon idin salaamin ee salaantii hadalka idinka horraysiiya ha u jawaabina uma dabadeetana adbara alansaariyu ninkii ansaariga aha wuu jeedsado o uu tegey waqaala rasuulu llaahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu calayhi wasalam yaa akhal ansaari ansaar walaalkoodow kayfa akhii sacd bnu cubaada waa sidee xaalka walaalkay sacad ibnu cubaada xaalkiisu waa sidee yaa akha alansaari ansaar walaalkoodo macnuhu wuxuu yahayna yaa waaxidan min alansaari ansaar qabiilka la idhaahdo mid ka ka midka ahow war ninkaagan ansaareedow kayfa akhii sacd bnu cubaada walaalkay sacd ibnu cubaada xaalkiisu waa sidee ka waran haddaad aragto qof xanuunsanayo cid ka timi waxa weeye xaalkiisa aad weydiinaysa akhii sacad bnu cubaada walaalnimo ayuu uga marakacay rasuulku calayhi الsalaatu wasalaam sacad ibnu cubaada ukhuwadaasina waa tii iimaanka iyo diinta halkaana fadli iyo manqaba saxaabigaa qiimaha badan ugu sugnay wa qaala wuxuu yihi saalixun ay huwa isagu saalixun wuu fiican yahay qof xanuunsanaya haddii lagu weydiiyana saalix baa la idhaahdaa baabkeedaynu ugu tegaye faqaala rasuulu llahi rasuulka ilaahay wuxuu yihi sala allahu alayhi wasalama man yacuuduhu minkum waar yaa booqanaya idinka mid a kumaa ila soo eegaya waayo soo booqashada qofka xanuunsanayaa waa fardu kifaaya weeye wa qaama rasuulku wuu kacay oo wa qumnaa macahu anaguna maciisaanu kacno waa raacno wa naxnu annaga oo bidcata cashara dhowr iyo tobana maa calaynaa korka yaga kumay sugnayn nicaalun kabo iyo walaa khifaafun khufaftoona maanaan qabin oo maanaan xidhnayn kaba iyo markaa khufaftoona maanaan xidhnayn macni waanu cagaagnayno waanu waanu kabalayn gebigeegu waanu cagaagnay waxbaba cagaag maanaan xidhnayn walaa qalaanisu koofiyadana maanaan xidhnayn oo madaxa iyaguna uu bannaanaa walaa qumusun qamiisyana maanaan xidhnayn namshi waxaanu soconaynay fii tilka sibaakhi caraseesha dhulkaa caraseesha ah ee kulul baanu soconaynay xataa ji'naahu ilaa aanu u nimi ilaa aanu hee u nimi saxaabigii faistaakhara qowmuhu faistaakhara dib bay u baxeen qowmuhu reer tolkii min hawliha hareerihiisay dib uga baxeen markay rasuulka iyo dee ciidankiisii arkeen xataa danaa rasuulu llahi ilaa rasuulka ilaahay uu usoo dhowaaday sala allahu alayh wasalam oo asxaabuhu iyo asxaabtiisi ay usoo dhowaadeen aladiina macahu aladiina kuwaasoo macahu ay jaa-u yimi macahu la jirkiisa yimi rawaahu muslim ilaa isagi iyo saxaabadii la socotay ay isa soo raaceen ay usoo dhowaadeen halkaana waxaa laga qaadanayaa qof xanuunsanaya markay cidi soo booqato ehelkiisa iyo dadka dul joogaa inay maaragtay u waasiciyaan oo ay ka durdurkaan oo ay meesha u banneeyaan ciddii soo booqata waaya waxaa kaloo laga qaadanayaa xaalka adag ee ay iskaga sugnaayeen waanu cagaagnayn koofiyada maanaan xidhnayn qamiisya maanaan qabin oo haddaa miyay qaawanaayeen waa maya xaasha laakiin waxay xidhnaayeen dhar un maaragtay aada iyo aada isaga liita ayay xidhnaayeen oo wax aada u liita ayay xidhnaayeen wey oo dee inay hal maro oo keliya ku garaysan jireen xaggaa hore soo kumaynaa samir ahlu sufuud markaa dhar bay xidhnaayeen aada iyo aada u hooseeya وعn عمrان بن الxuseyn رadي الlه عanهma waxaa laga wariyey صxaabigaasi عan النabiy nabiga inuu ka wariyey slى الlaهu عalayه وasلم anahu qaala inuu nabigu yihi khayrكm waxaa idinku khayr badan qarni qarnigayga ثuma اladiina yalunahm haddana kuwa kusii xiga ثuma اladiina yalunahm haddana kuwa kusii xiga qaala عمraan عمraan wuxuu yihi fama adri garan maayo qaala nabiyu nabiguma wuxuu yihi maratayni saddex jeer ayuu yihi uma aladiina yaluunahum uma aladiina yaluunahum ma laba jeer buu yihi cafwan maratayni ma laba jeer buu yidhi aw halaathan mise saddex jeer ma garanayo ma garanayo buu yihi uma yakuunu dabadeetana waxaa jiri doona bacdahum quruntaa wanaagsan dabadood qowmun duul duulkaasoo yashhaduuna markhaati kici doono oo walaa yustashhaduuna aan la markhaati gashanahayn wayakuunuuna waxbay khiyaamayn doonaan oo walaa yu'tamanuuna lama aamini doono wayandiruuna way nadri doonaan daalka inaad hoos dhigtay iyo inaad goddaabo way kuu bannaanta waa laba luuqo wayandiruuna iyo wayanduruuna wayanduruuna way nadri doonaanoo walaa yuufuuna ma wafin doonaan wayadharu waxaa ka soo muuqan doonoo ka soo shaacbixi doona fiihim iyaga dhexdooda asimanu cayilaadda iyo shilayska ayaa ka soo ifbixi doona waa aada u shilshilisoo baruuraystay bay markaa noqon doonaa muttafaqu calayh bukhaari iyo muslim baa isku waafaqay xadiidkani waa xadiidkii inta badan aynu maqalay caanka ahaa weeye xadiidkana ahlulcilmigu waxay yidhaahdeen waa xadiidu mutawaatirun xadiida mutawaatirka ah ayuu ku jiraa waxaana laga qaadanayaa alquruun almufadala quruunta la yidhaahdo iyo facaaca hore qiimaha iyo wanaagay lahaayeen khayrukum qarni baa rasuulku yihi calayhi الsalaatu wasalaam qarnigaygaa idinku khayr badan markaa khayryadaasi dhan walba way noqonaysa xagga camalka xagga caqiidada xagga cilmiga xagga fahamka diinta la fahmaayo dhan walba iyagaa ku khayr badnaa sida awgeed baa dadka ka dambeeya waxa waajib ku ah inay raacaan oo dariiqoodii ay guraan sida rabbi ba yidhi wasaabiquuna alawaluuna min almuhaajiriina walansaar waladiina itabacuuhum biixsaani radia allahu canhum waraduu canh waladiina itabacuuhum biixsaan waay haddaba qarnigaa rasuulku calayhi salaatu wasalaam waa qarnigii saxaabada qarnina waxaa la idhaahdaa dadka had iyo jeer isku faca ah ee wax wadaaga ee wax gaara wadaaga markaa qarnigaa hore waxay ahlulcilmigu idhaahdaan laga soo bilaabo waqtigii rasuulka calayhi salaatu wasalaam ilaahay u waxyooday ama uu soo diray iyo ilaa markaa intii saxaabada kii u dambeeyey dhimanayeen ilaa boqol iyo labaatankii hijiriga meelahaasay ama ilaa boqol iyo labaatan sano cafwan ilaa boqol iyo labaatan sano meelahaasay noqonaysaa ama ku dhawaanaysa uma aladiina yaluunahum haddana kuwa kusii xiga iyaguna waa taabiciintii waa qarnigii taabiciinta ya qarnigii taabiciinta weeyi oo isna ilaa wax boqol sano ka yar meelaha de ay maaragtay ku ku ku aadanaa ama ku joogay ilaa toddobaatan sano meelaha intaa dabadeed oo taabiciintuna waa dadkii saxaabada rasuulka la kulmay ee wax ka qaatay uma aladiina yaluumun haddana kuwa kusii xiga waa qarnigaa taabiciinta kuwa kusii xiga atbaacu taabiciintii weeyi ka atbaacu taabiciinka waxaa ka mid ahaa ee imaamu malik iyo waa ka mid ahaa taabici mu ahayn imaamu malik laakiin wuxuu ka mid ahaa min atbaaci taabiciin oo toddobaatan taabiciin wax ka qaataa la sheegay waay waa quruunta noocaas halkaasi waa saddex qarni haddaba cimraan wuxuu yidhi garan maayo qarnigiisa dabadii ma laba qarni buu sheegay mise saddex shaki baa halkaa ku soo arooray laakiin sida saxiixa ah quruunta mufadalada ahi qarnigii saxaabada dabadeed waa saddex weeyi marka alquruun almufadala afar bay noqonaysa qarnigii rasuulka oo qarnigii saxaabada iyo saddex ku xigay soo ma aragtid afar bay noqonaysaa alquruun almufadala oo waxa soo arooray xadiidkan macnihii cimraan ibnu xusein alkanshaki buu sheegayaa laakiin waxaa soo arooray axaadiid kale oo sanadkoodu sugan yahay oo afartaa qarni sheegaysa waa kaa soo raraya wadaadkaa saliim ibnu ciid alhilaali qaar ka midoo waa kaa sheegaya waay duruqda xadiidkan markaa cimraan ibnu xusein qudhiisana qudhooda waxa weeyaan way ku soo aroortay waan filayaa qaarkood shaki la-aan marka calaa kuli xaal qarnigaa afraadna wuu sugan yahay marka lasoo duuduubo markaan alquruun almufadala sidaa afar bay ku noqonaya qarnigaa afraadna wuxuu kolkaa noqonayaa qarnigaa aimmadii badnay ay joogeen imaamu shaafici iyo imaamu axmed iyo bukhaari iyo muslim iyo ahlulcilmigii caynka ahaa waktigii ay joogeen buu noqonaya soo ma aragtid marka waa min alquruun almufadala dabadood dabadeetana waxaa iman doona dad markhaati kacayo on la markhaati gashan ahayn markhaati kacan waxaa looga jeedaa iyagoon ehel u ahayn bay iska markhaati kacayaan oo aan shahaadadiiba markaa ehel u ahayn ama waxaana ogeyn bay ka markhaati kacayaan oo markhaati been ay furayaan ama iyadoon cidibo u yeedhin oon cidibo u baahan ee arrintuna iska caddahay oo laga kaaftoonsan yahay bay iska markhaati kacayaan calaa kulli xaal waxaa lagu xambaarayaa inuu weji qaldan bay u markhaati kacayaan si meesha ay uga baxdo qof tusaaleaan haddaad aragto laga gerdaran yahay ama xaqiisii dee lagu haysto adna aada og tahay inuu waxaan leeyahay oo markhaati adigu aada u tahay ama markhaatiyo kaleoo kaa furto oo ku filan aan haysan kuuna baahan hadduu doono isagu aan kuma ogeynba ya xaaladda noocaasa dee waxa wey waad u markhaati kici kartaa war annagaa ogeyn baad odhan kartaa adigoo xaqa caddaynaya oo waxaan wuu lahaa oo annagaa goobjoog ka ah inuu waxa weeyaan markaa isagaa leh ee iskaga baydha markaa si suurooyinka noocaas oo kale ay uga baxaan waxay ahlucilmigu ku fasireen arrimaha aynu sheegay wayakuunuuna walaa yu'tamanuun khiyaamay ku sifaysay waxbay khiyaamaynaya lamana aaminayo waayo khiyaamadoodii baa faraa ka baxday nadar bay gelayaan ma oofinayaan qofkuna nadar daaca hadduu galo waajib waxaa ku ah inuu oofiyo wayadharu fiihim usima waa dal shilshilis oo shilayskaa ka muuqanaya shilayskaasi maaha kii khilqiga ahaa ee ilaahay u dhaliyey maaha oo shilayska ee waa shilayskii muktasabka ahaa oo shilayska marna waxa keena qofkani wuu iska leeyahay oo dadka qaar baa dabeecad ahaan iska leh waxaa laga yaabaa hadday furin qallalan cunaan way naaxayaan oo way shishlaanayaan soo ma aragtid dadka qaarna wax kasta hadday isticmaalaan uma shishlaanayaan waa soohanahaasun ya shilayska noocaasa maaha ka markaa loo jeeda waayo taa kacaynkaasa ilaahay u dhaliyey dee qofku waxa weeye kuma kuma qaldana ama kuma ceebaysna shilayskana waa kii muktasabka ahaa oo macnuhu waxa weeye adduunyadii bay jamcinayaan oo cuntada iyo cabista iyo waxyaabaha noocaasay aada ugu talax tegayaan oo inay isnaaxiyaan bay ku dadaalayaan dhinac kale waxay cunayaan u aaba yeeli maayaane wixii soo galaba diguun bay ka siinayaan oo way ismarinayaan xaaraan iyo xalaalla guddoonaha ka yimaada dhinac kale dadaalkii aakhira iyo ka warwarkeedii iyo baqihii ilaahay iyo habeenkii inay tukadaan iyo daacaadka inay ku dadaalaan iyo wixii kuma jiro marka calaa kulli xaal waa shilayska muktasabkaa ka waxa weeye lagu dhaleecaynay qaala wacan abi umaamata radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalama ya bna aadama ina aadamow inaka adigu an tabdula inaad bixiso alfadla wixii dheeraadkaa ah ayaa khayru laka kuu fiican wixii baahidaada iyo dantaada dheeraad ka ah ee maalka ama aada raashinka ka haysato inaad bixisaa kuu wanaagsan oo kuu khayr badan waayo wixii aada bixisaa sahe aakhirunbuu kuu noqonayaa oo kayd aakhira wa an tumsikahu inaad haysato ayaana sharun laka kuu xun oo shar kuu leh walaa tulaamun lagu laguguna canaanan maayo calaa kafaafin wax kafaaf ahoo kugu filan uun adig iyo cidda aada masruufto lagugu canaanan maayo haysashadiisa wax kafaaf ah inaad haysato iyada laguguma canaananayo kafaafkana min alkafi baa laga keenay oo waa waxa qofka ku filan ee xaajadiisii iyo wixii u baahnaan dheeraadka ka ahayn kana yarayn baa kafaafka laydha wabda ku bilow biman tacuulu ciddaad masruufto ku bilow markaad cid wax siinayso ciddaad masruufta e aada beeliso ee xilkoodu ku saaran yahay ku bilow weeye macnuhu horena waynu usoo marray marka intan intan dambe oo kale qaala wuxuu uhi waa rawaahu tirmidiyu tirmidi baa wariyo wa qaala xadiidun xasanu صaxiixun xadiidku sidaa uu sheegay weeye waa صaxiix imaamu albanina wuu صaxiixiyey waxaaba lagaga kaaftoomaya muslim baa xadiiska صaxiixa ku wariyey magrat kitaabu zaka weliba muslim baaba wariyey markaa waa inuu kaga kaaftoomo magaca sheekhu uhi rawaahu muslim iska idhaa sida axaadiis badan oo kaleba u yidhaha soo ma arka inuu laakiin sheekhu iloobay baa dhici karta قال وعن عبيد وعن عبيد الله بن محصن الأنصاري الخطمي رضي الله عنه وعن صحابي قال لقوري أنصاري قال خطمي قال قال أنه قال إنه قال رسول الله رسولك إله وحولي صلى الله عليه وسلم من أصبح منكم آمنا في سربه ضدك كل كلفة ليه بوشي يقول لها من أصبح قفك وابر يستم منكم إذن حال وإذن كم يهي aaminan isagoo aamin u ah fii sirbihi naftiisa qoomkiisana waa lagu fasiray oo mucaafan u caafimaad qaba fii jasadihi jidhkiisa oo cindahu quutu yowmihi agtiisa uu ahaaday oo haysta maalinkaa wixii uu quudan lahaa cunto iyo cabis iyo dawooyin hadduu u baahan yaho wixii la mid a wakaanamaa xiisat lahu dunyaa waxaabaad moodaa in markaa loo soo koobay oo loo soo ururiyey loo soo jamciyey adduunyadii bixadaafiirihaa ay biasrihaa dhammaanteed gidigii in adduunyadii loo soo koobay baad moodaa waxooba aanay ka maqnayn rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun xasanu tirmidi baa wariyey waa xadiid xasana ayuu yidhi markaa xasankaasina xasanu lidaatihi maahe waa xasanu ligayrihi oo xadiidku waa xasanu ligayrihi oo sanadkiisa marka la ego dacfi baa ku sugan in la idhaha cabdiraxmaan ibnu abi shamiila in labdintiisu shamiila ay tahay baa dhici karta ayaa ku sugan waa maqbuul sheekhiisa uu ka warinayo oo salama ibnu cubayd illaahi ibnu mixsan alansaarina waa majhuul markaa sanadkiisa dacfi baa ku sugan laakiin shaahid buu leeyahay min xadiid ibni cumar ah oo uu soo aroorinayo sheekh saliim xafidahu llah labadaa shaahid ee kale uu soo aroorinayo wuxuu leeyahay sanadkoodu waa daciif jadin oo daciifun jiddan oo laa yufraxu bihimaa laguma farxayo ka adigu marka labadaasi la ysu geeyo insha allahu wuxuu iska noqon doonaa xasanu ligayrihi qaala wuxu uhi sirbihi bikasri sini lmuhmalati ay nafsihi naftiisa isaga oo u aaminahoo cadowga aaminah wa qiila waxaa la yidhi qowmihi qoomkiisaa la yidhi iyo reerkiisa iyo ehelkiisa waay xadiidka markaa waxaa inoo sheegayaa walaalayaal qiimaha ay leeyihiin arrimahaasi amniga iyo caafimaadka iyo qofku inuu maalinkaa wixii uu isticmaali laha haysto hadda berri iyo saa dambiyo bishaa soo socoto toona lama odhan karo soo ma aragtid maalinkaasuba la sheeg intaa qofka isla helaa in adduunyadii waxba aanay ka maqnayn oo la wada siiyey buu ka dhigay qaala وعan cabd الlahi bn cmr bn الcaas radي الlahu canهuma ana rasuula الlahi slى الlahu عalayhi waslama qaala rasuulka ilaahay wuxuu yihi qad aflaxa wuu liibaanay oo falaax iyo guul buu helay man aslamo qofka islaamay ee islaamkii saxiixa ahaa la yimi wa kaana risquhu arsaaqdiisuna ay noqoto kafaafan mid markaa ku filan oo kafaafa wa qanacahu llahu allana wuu ku qanacsiiyey bimaa aataahu wuxuu siiyey rawaahu muslim arrimaha qofka isla helay xaqiiq ahaan waa aflaxay oo uu guulaystay baa rasuulku tilmaamay calayhi الsalaatu wasalaam arrimahan koo waxaa ka ah islaamnimo qofku haddaanu markaa muslim hayn oonu iimaan lahayn iyo islaamnimo haynin falaax iyo guuli ka dheer inahu laa yuflixu lkaafiruun waa ka ilahay yihi jala wacala wa kaana risquhu kafaafan arsaaqdiisuna ay kafaaf noqoto wax markaa ku filan oo waynu soo sharaxna ilaahayna uu markaa ku qanciyo wixii uu siiyey qanaacada qudheedu waa mid muhiima oo qof baa wax badan haysta laakiin aan laba tusahayn oo indhahu cirka geynaya isagoo wax badan haya ayaanu haddana arkayn oonu u muuqan oo meel kale sii eegaya kaa waxaa markaa ka wanaagsan qofka wax yar ilaahay siiyey laakiin qanaaco haysta qanaaco ee ilaahay tuso markaa sacaadada dadku way wada rabaan had iyo jeer waxaa sacaadada loo yaqaaniyo guusha qof walibana uu doonayaa sacaadadiisa u heli lahaa inta badan laakiin dadku waxaanay wada haynin dariiqii loo mari laha dariiqa saxdaa ee sacaadada loo mara waa kaa rasuulkeenu sheegay calayhi salaatu wasalaam waa islaamnimo iyo iimaan waa cibaado waa qanaaco wixii ilaahay ku siiyey uu kugu arsaaqo aad ku qanacdo wa can abi muxamedin waxaa laga wariyay abi muxamed oo fadaalata bni cubaydin la odhan jiray alansaariyi radia allahu canhu anahu samica inuu maqlay rasuula اllahi salى allahu alayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay quubaa wuxuu wanaagu sugnaaday liman axad hudiya lilislaami islaamnimada lagu hanuuniyey wa kaana cayshuhu ceeshkiisa iyo noloshiisuna ay ahaatay kafaafan mid kafaafah oo ku filan wa qanica kuna qancay kaasaa xaal wanaagsan helayoo aada iyo aada u fiicnaaday xadiidkana kaa horun buu la macno yahay rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiix waana xadiid saxiixa wey saxaxahu alcalaamat اlalbaniyu raximah llah kaa horun ba isku macno noqonaya qaala wa can ibni cabaasin radia allahu canhuma qaala kaana rasuulu اllah rasuulka ilaahay wuxuu ahaa salى اllahu alayhi wasalama yabiitu mid berye ayuu ahaa allayaaliya habeenada almutataabicata israac raacsan daawiyan isagoo bog laalan oo gaajaysan ayuu rasuulku markaa waxa weeye waa ber beryi jiray habeene isku xigxiga isagoo gaajaysan wa ahluhu qoyskiisuna laa yajiduuna may heli jirin cashaan casho may heli jirin oo cashada waxaa la idhaahdaa cuntada lagu casheeyo cishaana waa waktigan dee cishaayiga weeye cashaana waa waktiga waktigan cishaaga la cuno weeye cuntada la cuno ehelkiisuna casho may heli jirin ay ku casheeyaan wa kaana akharu khubsihim ay waqad kaana waxaanu ahaa akharu khubsihim kimistooda ugu badani khubsa shaciiri kimista shaciirka ama bahasha la ydhaha heedda ayuu ahaa inta badan shaciirka cuntadaasi la ydhaah ayay maaragtay isticmaali jireenoo ay ka samaysan jireen kimisiya wixii lamidana ka samaysan jireen rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidu xasanu صaxiixu xadiidkuna waa xadiid xasanah alcalaamat اlalbaniyu xasan uu taxsiiniyey raximah اllah waay qaala wuxuu ihi mualifku raximah اllah wa can fudaalata bni cubaydi radia allahu canhu waxaan filayaa fa'daas inay kor dhignayd waynu hubin insha allah wa can fudaalata bni cubaydin radia allahu canhu ana rasuula اllahi rasuulka ilaahay salى allahu alayhi wasalama kaana wuxuu ahaa idaa sallaa markuu tukinayo binaasi dadka yakiru waxaa daadan jiray raje rijaalun rag baa waxay ka daadan jireen min qaamatihim taagnaantooda fi salaati salaada dhexdeeda iyadoo salaaddii lagu jiroo la taagan yahay bay dhulka ku daadan jireen maxaa kalifay min alkhasaasati macalul daraaddeed ayay la daadan jireen gaajada adagee hayse darteed bay taagnaan kari waayi jireen markaasay dhulka ku daadan jireen wa hum iyaguna asxaabu sufati bay ahaayeen oo dee abu hurayraba waa kaa inoo soo sheegay inuu maaragtay miirdoorsami jiro dhulka ku dhici jiro xataa yaquula alacraabu ilaa dadka reer miyigaah masaajidka ku tukanaya ay yidhaahdaan haaulaai majaaniinu haaulaai kuwani majaaniinu waa kuwo waalan toloma dad waalan baa dadkan daatay ya dad xanuunsanaya ayys odhan jireen su-aalla way noqon kartaayo hamsatul istifhaamtii oo xadfan yahay ayaa haaulaai majaaniinu wa idaa sallaa rasuulullahi rasuulka ilaahay markuu tukado sala allahu alayhi wasalama insarafa ilayhim xaggooda ayuu usoo gadoomi jiray fa qaala waxaan u odhan jiray low taclamuuna haddaa og tihiin isagoo sabirsiinaaya oo u laabqaboojinaaya oo xaaladan adag markaa waxa weeyaan inay iskaga adkaystaan u sheegaaya low taclamuuna haddaa ogaan lahaydeen maa lakum cinda allahi tacaala ilaahay agtiisa waxaa idin yaalla oo ah waxaanay ilina arag dhagina maqal qalbi basharna kuba soo dhicin la axbabtum waxaad jeclaysan lahaydeen an tasdaaduu inaad ziyaadsataan faaqatan baahi iyo waxaajatan baahi waa isla macnown faaqa iyo xaaja rawaahu tirmidiy wa qaala xadiidun صaxiix waana xadiid صaxiixa saa u sheegay alkhasaasatu khasaasadu alfaaqatu waa baahida iyo waljuucu shadiid gaajada daran weey waa macaluusha weey qaala wacan abi karimata almiqdaadi bni macdi kariba radia allahu canhu qaala wuxuu ihi saxaabigaasina samictu rasuula allah rasuulka ilaahay baan maqlay sala allahu calayhi wasalama yaquulu xaaluu leeyahay maa mala'a ma buuxiyo aadamiyun aadami ma buuxinin wicaa'an weel sharan ka xun min baطnin calool weel calool ka shar badan oo ka liitaa aadami ma buuxinin bixasbi bni aadama ibnu aadamka waxaa ku filan ukulaatun darsiimooyin yuqimna toosiya sulbahu dhabarkiisa toosiya dhowr darsiimo oo dhabarkiisa toosiya ayaa ku filan oo qofku markuu gaajoodo dee dhabarkiisu uu soo waxa weeye leexanaya markuu wax cunana uu tiirsamaya moogta fa in kaana laa maxaalata hadday lagama maarmaan u tahay inuu waxa weeye intaa ka badsado oo u cunto waxoogaya cuno fa thuluthun liطacaamihi saddex meelood ou meel cuntadiisa ha ugu tala galo oo calooshiisa saddex meelood ou meel cuntada ha geliyo wa thuluthun lisharaabihi caloosha saddex meelood ou meella ee cabista ha ugu tala galo wa thuluthun linafasihi saddex meelood ou meella neefsigiisa ha ugu tala galo ha u daayo marka rawaahu tirmidiyu wa qaala xadiidun xasanun tirmidi baa wariyey xadiidkana xasan buu ku sheegay laakiin xadiisku waa saxiix imaamu lalbanina wuu saxiixiyey tirmidiya kayrkiina way wariyeen ukulaatuna waxaa loo jeedaa ay luqamun wey waa darsiimooyin waa jamcu luqma luqmaduna waxa mar afka la geliyaa la idhaha waaya marka hada alxadiid ikhwaani waa xadiid cadiima weeye kaasaynu caawa ku joojinaynaaye waa xadiid cadiima waxaanu asal ku yahay bay ahlulcilmigu yidhaahdeen baabka طibiga iyo dhakhtarnimada ayuu asal u yahay waa aslu jaamicu liusuuli طibi kuliha usuusha dhakhtarnimadoo dhan buu kulminaya xadiidkana wuxuu ka mid yahay axaadiidta ibnu rajab uu ku dhamaystiray arbaciinka imaamu nawowi kitaabkiisa la idhaha jaamicu lculum walxikamka ayaana aada ugu sharaxaya halkaasaa ka eegi doontaan sharaxiisa mubasad oo faahfaahsan waxaanay dhakhaatiirtii hore qaarkood tilmaameen dadku hadday xadiidkan ku camal fali lahaayeen inaanay xanuun bay sarkeen waayo had iyo jeer cuntadan faraha badan iyo calooshan la buuxina iyo wax walba lagu guraayo iyo waxyaabahana xanuunada ay ka imanayaan iyo dhibaatooyinku kuna hadduu calooshii buuxiyo xataa wuu neefqabatoobaya meeluu ka neefsado aanu helahayn uu neefqabatoobaya inuu qofku marka hore is ilaaliyo ayaana ka fiican inuu hadhow dawo daydayo u idhaha waan isdaweynaya inuu marka hore is ilaaliyo digtoonaado ayaa ka fiican oo ka horeysa marka intaad is ilaalin karaysa marka hore is ilaali weeye cuntada inaan waxba markaa lasii badsan oo aan lasii raqin ayaa xadiidka laga qaadanaya halkaa aynu dayna subxaanaka allahuma bixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka wa atuubu ilayk intaynu ku kulmayno fadhiga fadhigan xiga waxaan idinkala tegaynaa bixifdi illaahi tacaala wa ricaayatih wa aakhiru dacwaana an alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wa sala allahu wasalama calaa nabiyina moxamed maca taxiyaati ikhwaanikum fii shabakati manhaji online